Xogeeyihii hore maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusmareeb ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug oo heliyay isku duwaha caafimaadka ee degmada Galkacyo iyo bahda caafimaadka gobolka Mudug ayaa si wadajir u dhex dhigay xarunta caafimaad ee deegaanka Sahwanaaga ee galbeedka gobolka Mudug musharax xildhibaan Cabdicasiis ayaa dhagaxdhigga kadib uga deeqay boqolkii shashamiito ah taasoo loogu talagalay in lagu bilaabo dhismaha isbitaalka deegaanka saxwanaag sidoo kale gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta gobolka mudug ayaa iyagana ugu deeqay boqolkii shashamiito ah qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka saxwanaag iyo sidoo kale cilmuudiinka ayaa dhankooda sheegay in lagala qayb qaato dhammaystirka xarunta caafimaad oo haatan meel bilaaba maraysa kow iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar waxaan dadka noo yimid iyo dadka dibadda jira iyo in meeshaan danaynaysa waxaan u sheegaynaa inay isbitaalkaasu ay wax nagala qabtaan annaga waxqabadkayga intaa uu ku dhammaaday caafimaadka bahda caafimaadka cabdikariin xildhibaan nus faarax garaase baa meeshaan noogu yimid daqaatiirta iyo xildhibaanku wax ay keeneen waa ka mahad celinaynaa waxay keeneen oo ku deeqeen boqolkii shoshomita waxay ugu deeqeen deegaanka saaxwanaag isbitaal siddeetan afartan aha sidii guddoomiyuhu u sheegay halkan laga dhagax dhigay oo meeshaan laga dhagax dhigay degmadu waxay dhistay iyo deegaanku inta muuqata qolkaasaa isbitaalkii ah isagaa daawada iyo ba ah meeshaanna daqaadiirtu way joogtaa laakiin dayac badan oo waxaa ka jira caafimaad oo aad iyo aad caafimaadkii la rabay meesha lagama helo oo waa ku aad buu cariiri ugu yahay waxaan u jeedahayaa dalya dabad jaariyadaha iyo bahda caafimaadka oo intaan ka koraysa iyo inta meeshaan danaynaysa dhammaantood waxaan codsanaynaa in laga qayb qaato isbitaalkaas loogu tabarruco dadka muslimiinta walaalka ehelkaa degan iyo dhaqaadiirta gobolka mudug ee la socota isbitaalka deegaankan waxaan u mahad celinaya gole wasaaradda caafimaadka galmudug oo ayana qayb ka ah ololahan wax looga qaban lagu dhisahayo isbitaalka deegaanka saxwanaag maanta oo taariikhdu ay tahay siddeedda bisha koob iyo tobnaad labada kun afar iyo labaatanka haddaan nahay bulshada deegaanka saxwanaag waxaan wareejinaynaa dhulkii isbitaalka loogu talagalay oo aan si iska wax u qabsaa aqol uga dhisnay gabangabadii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray xogeeyihii hore maamulka caasimadda galmudug ee dhuusmareeb isagoon ugu baaqay dadka waxaa la siiyey inay ka qayb qaataan dhammaystirka isbitaalka deegaanka saxwanaag ee gobolka mudug waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo deegaankan waxaa lagu sameeyey oo laga dhisay saldhig weyn markii amni la sugaa caafimaadkii wax kale loo gudbahayaa inta dhistaba horta waa uga mahad celinhayaa annaguna maanta bilowga waxaan u joognaa isbitaalkii runtii dadka dee reer gaalkacyood isku tashi bay sameeyeen dadka reer saxwanaag ninkii neef jara heli kara ninkii lacag cad heli kara ninkii loor dhagaca heli kara iyo ninkii xooggiis ku sadaqaysan karaba toddobaad walba laba maalmood isbitaalkan hala dhiso waa dhammaanahayaa bil buu noogu dhammaanahayaa boqolna anaan ku bilaabay insha allahu tacaala waxaan kaloo u ballan qaadahayaa maalinta isbitaalkan la dhammeeyo qalabkiisa iyo sariirihiisa anaa liga raba insha allahu tacaala deegaanka saxwanaag ee gobolka mudug wuxuu ka mid yahay deegaanada soo koraya ee ku yaala galbeedka degmada galkacyo kuwaas urban laga hirgeliya xarumo caafimaad iyo adeegyada danta guud